waxaan u tagnay dhaqaalaha ama new dealka higsiga cusub baa lagaga hadlayay runtii ajendayaashii ugu horreysay ee loo soo dirayna kuma aanay jirin in laga hadlayo xitaa doorashooyinka twenty sixteenka in lagaga wada hadlayo iyo arrintan muranka faraha badan dhalisay four point five kuma aanay jirin dhinaca siyaasadda haddaan deexo cid nooga qayb gashay iyo cid go-aan noo geyn karto ama noo soo qaadi kartaa meeshaa ma jirto hase ahaatee ummadda soomaaliyeed xoolaha la siinayo ama dhaqaalaha la siinayo ee magaca soomaaliyeed baa lagu bixiyey qaybtayadaanu leena wasiiradaasaa noo tegey wasiiradaasaa ka qaybgelaya shirka waxay noo soo qaadayaa haddii aanu wax ka helana awalba wax badan kamaanu heli jirin hadday wax noo keenaanna waa keenna haddii wax la keeni waayana waa keenaa laakiin dhinaca siyaasadda puntland shirka isaga ah waa ka maqan tahay waad ogeyd oo ummadda soomaaliya oo dhan way ogeyd kismaayay ogeyd muqdishoy ogeyd garowga oo aada ogeydeen waftigii ugu dambeysay hadda timi culayska ay lahaayeen intabana dowladda puntland isku mawqif ayay ka ahay mawqifkeeduna wuxuu ahaa waxaan la wadaa ummadda soomaaliyeed danu ma aha puntlandna danu ma aha mawqifka iyaguna bartii iskama bedelin waxay la tahay internetada iyo barahan dhallinyaradu ku sheekaysato dee qofna wuxuu qorayo annagu gacanta ka qaban mayno qofna wuxuu ku hadlayo afka ka ka qaban mayno qof walba waa xor wuu ku hadli karaa laakiin waxaan hoosta ka xariiqaynaa mawqifkayagu inaanu marna isbedelin waa sidii ummadda reer puntland guud ahaan meel kastoy joogto kuwa dibadda iyo kuwa gudahana wax isbedeli ma jiraan